Star FM News.
kulan wacan dhegeystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dab xalay saameeyey dugsiga sare ee gabdhaha ee siyeelo waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan dhanka soomaaliya dab saameeyey goob ganacsi oo ku yaala garoowe iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon taariikhdu waxay ku beegan tahay sideedda bisha sagaalaad ee sebteembar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegeysta ay sugan tahay shanta bisha saddexaad ee rabiicul awal ama mawliid ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixii hijriga kusoo dhawaada qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya ee dhegeystayaal soo dhawaada waxa uu xali fiidkii dab ka kacay mid ka mid a goobaha ay ardayda saaxdaan ee dugsiga sare ee gabdhaha ee ismaamulka isielo weli lama xaqiijin sababtaa ka dambeysay dabka saameeyey qeybta ay saxdaan ardayda fasalka koowaad ee dugsigaasi hay-adda laanqeyrta cas ee dalka kenya red cross society ayaa laga soo xiigtay in waaxyaha dabdamiska ee ciidamada militariga ee k d f ta iyo maamulka maare ee garoomadaha diyaaradaha ee k a ay ku guuleysteen in dabkaasi la damiyo waxay hay-addu intaasi ku dartay in saddex qof ay dhaawacyo fudud soo gaareen oo la daaweeyey dadka deegaanka ayaa sidoo kale gacan ka geystay daminta dabkaasi waxay tani imaaneysaa maalmo uun kadib markii dab kale oo saameeyey dugsiga hoose dhexeey hilsar indaresha academy ee galbeedka deegaanka kiyeniya ismaamulka nyeri ee ku dhinteen kow iyo labaatan arday ah madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gajagwa ayaa ka codsaday saraakiisha qaabilsan arrimaha dhanka maamulka sidoo kalena waa saraakiisha dowladda dhexe u qaabilsan dhanka maamulka ee loosoo gaabin jaos inaysan ka tanaasulin dagaalka ka dhanka maadooryaha gaar ahaan qamriga sharci darada ah waa qamriga sharci darada ka gudaha waddanka gajagwa ayaa carabka ku adkeeyey inkastoo guulo la gaaray haddana la doonaya in lasii wada ololahan waxa uu ammaanay saraakiisha qaabilsan maamulka waa saraakiisha qaabilsan maamulka ee dowladda sare oo uu sheegay inay yareeyeen isticmaalka qamriga madaxweyne ku-xigeenka dalka ayaa ku dhiirigeliyey saraakiishan inay si daacada usii wadaan shaqadooda isagoo sheegay inay taageero ka helayaan dowladda dhexe hadalkan ayuu jeediyey xilli uu ismaamulka transoia uga qayb galay aaska madaxii hore ee fulinta ee ololaha qaran ee ka dhanka isticmaalka maanduuriyaha ee nakada victor okeyama wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka john imbadi ayaa bangiga horumarinta shiinaha la seexiday heshiis horumarineed is-afgaradkan ayaa ku saleysan in bangiga uu maalgeliyo dhisidda shan iyo toban oo ah wadooyinka mara degmooyinka dalka waxaa heshiiskan qalinka ku wada duugay wasiir imbadi iyo madaxa bangiga horumarka ee shiinaha ee china development bank tanjionga waddada weyn ee nairobi express way ayaa xiran waxaana tani loo aaneeyey inuu maanta caasimadda dalka uu ka qabsoomay ama uu ka qabsoomayo islamarkaana haatan uu ka socdo orodtanka nairobi marathon war saxaafadeed ee soo saartay shirkadda moja express oo ah shirkadda maareysa waddadan ayaa xalay abbaara sagaalkii qadar soddon daqiiqa habeennimo lagu xiray jidkan waxay sheegtay in wixii wargelin dheeraada ay dadweynaha la socodsiin doonto tartanka orotanka ee maanta la qabanaya ayaa ah midkii saddexaad wadayaasha gaadiidka ayaa lagula taliyey inay si habboon u qorsheeyaan waddooyin kale islamarkaana adeegsadaan inta lagu jiro muddada ay xiran tahay waddada express way wixii kasoo kordhana halkan ayaad kaga bogan doontaan dhegeystayaal
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatana soomaaliya dab xoog leh ayaa xali fiidkii ka kacay kaalin shidaal oo ku taala magaalada garoobe ee xarunta maamulka puntland dabka ayaa markii hore ka kacay garish gaadiidka lagu dayactiro oo ka agdhowaa kaalinta shidaalka ee tri c c oo uu dabku gaaray wararka ayaa intaasi ku daraya in dabku uu sii fiday oo gaaray heer la xakamayn waayo markii uu qabsaday kaalintaasi shidaalka ah oo ka mid ah goobaha shidaalka lagu iibiye ee ugu weyn magaalada garoobe sidoo kale dabka ayaa burburiyey goobo ganacsi oo aaggaasi ku yaalay gaadiidka dabdamiska iyo kooxaha gurmadka deg dega ayaa ugu dambeyn ku guuleystay inay dabkaasi dimiyaan inkastoo ay caqabad noqotay goobtuu dabka ka kacay oo ahayd isku raran aan lahayn jidad badan oo laga geli karo ma jiraan khasaare nafeed oo lasoo tabiyey hase ahaatee waxaa burburtay hanti badan goobjoogayaal ayaa warbaahinta uga waramay uga warramay siday xaaladdu ahayd ee, halkan waxaa ka dhacay kaalin shidaalka tiriisiisi oo ku taala magaalada dhinaceeda bari dab yar oo gudaheeda ka qarxay wax khasaaro nafeeda ma jiraan waxaan uga mahad celinaynaa dadka reer garowe sida quruxda badan ee halkan u yimaadeen oo ay uga qayb qaateen dabkan damintiisa waxaan kaloo u mahad celinaynaa alaamaha booliiska dabdamiskii oo shaqo fiican halkan ka qabtay waana lagu guulaysta dabka waa la damiyey waxaan halkan fariin u marinayaa kaalmaha shidaalka kaalmo shidaal baad dhisateen lacago badan baad ku bixiseen baasha yar ee gaaska ee dabka lagu damiyena idinma yaallaan fadlan gaaska dabka lagu damiyo keensada kaalmaha shidaalka biyuhu dabka ma damiyaan iyagaa dabka kor u sii qaadaya alwaaxyadu baasiin bay ka samaysan yihiin dabku waa sii holcayaa marba mar ka dambaysa walaalayaalow ganacsatooy lacagtiina baraha badan meesha ay geliseen waxaan ku badbaadsan lahaydeen ganacsigiina iyo hantidiina keensada oo gaaska keensada dabka lagu ciddii damiyo inay naf wax ku gaadhay in kale waa aragtaan shilku wuxuu qaatay saddex saac oo buu qaatay baaxaddiisaad dareemaysaan halka waxaan rabaa inaan fariin uga faa'iidaysto oo talabixina meeshaan anugu indhahayga waxaan arkayay garaash iyo kaalin shidaal waa garanka dhaayo dee kaalin shidaal sayfitigeedu inuu heer aad u sarreeya baa la rabaa garaashna waa garanka dhaan oo baawurka dabkiisii iyo waa iska fahmi ka dhaan meesha anugu baaga dambe wax isku dhex jirtay haan oo kayd shidaalka iyo baabuur marka hadda kabacdi waxaan leeyahay garaashka iyo hala kala duwo iyo haamaha shidaalka hala kala duwo aad baan u mahadsan yihiin qolada dadamiska oo aad kaalin weyn ka qaadatay insha allah wixii warbixin oo dambana hadda dib baa laga heli doonaa lagama hor dhici karo dhammaan dowladaha barefadka ah sida nicimka oo kale iyo alxamdulilah waxaan waa u mahadnaqaynaa dhammaantood meeshaan shil baa ka dhacay shilkuna waxa weeyaan waa hanti mar haddaan naf kugoyna hanti waa laga kabtaa waxaan leenahay waxaan warbixin halkan kaga faa'iidaysanayaa dhammaan degmada iyo gobolka waxaan leeyahay kaalmaha shidaalka magaalada geeska looga saara si hadda dadkaan maanta magaalada xafadan waa sigteen qad intaasoo bermiil oo shidaal ah oo kambani weyna in magaalada dhexdeeda shidaal si seefti aan ahayn lagu isticmaalayo khatarteeda ay leedahay magaalada kaalimaha shidaalka geesaha looga saaro si aan seeftiga amniga shacabka iyo hantida u ilaalino door abbaaro laba saac habeenimo ay tahay ama aan idhaahdo hal saac dabkaasi waxa uu sababsaday iyo waxa uu ka kacay weli lama oga dab baa xalle waxay ahayd meeshu kaali shidaal dab baa xalle iyo fuustooyin baa qarxay baabuur iyo khasaaraa ku gubtay khasaaraa meeshaan ka dhashay alxamdulilah haddeer dabkii waa la demiyey in muddo ah waxaannu sugaynay dadamiska dadamiskii waa uu yimi alxamdulilah si fiican buuna uga qayb qaatay deminta halakan kaalinka tiriisiisii dad annagu ma maqal laakiin maal badan baa meeshaan wax ku gaareen hadda waxaan ugu horrayn ilaahay baa mahad leh hawshaan caawa hadda meeshaan dabki waa la damiyey sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa shirkadaha kala duwan oo ay ugu horrayso shirkadda niciim ee shirkaduhu waa badan yihiin laakiin say u kala awood badan yihiin ay ugu horrayso shirkadda niciim baa caawa halkaan mahadda ugu weyn aan ugu mahad celinayso dabdamiska dowladda hoose markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan najiib mikati ayaa si kulul u cambaareeyey weerar israa'iil ka geysatay koonfurta waddankaasi waxaa falkaasi lagu dilay saddex ka mid ah howlwadeennada caafimaadka mikati ayaa hoosta ka xadhiiqay in bartilmaameysigaasi uu si cad uga xadgudbay qiyaamka aadanaha waxay tani imaanaysaa iyadoo maamulada maxalliga ee khaza ay sheegayaan in weeraro israa'iil fulisay sabtidii lagu dilay ugu yaraan soddon iyo kow qof oo falastiiniyiina warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii sa f m waa nagaynta anigoo maxamed axmed khaliifa ee idiin warramayey cidduu warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka aynu ku leenahay ciwaankeedunu yahay w w w f m co k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey